munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayay beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef geel oo hadiyad ah taasi oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furunta hore ee deegaanka beerayabal duleedka degmada buula burde ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha beesha gaaljecel ayaa saddex iyo tobanka neef ee geela ah ku wareejiyey ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyagoona u wakiishay ugaaska in hadiyadda geela ah ee ay beeshu yaboohday ka gaarsiiyo ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furunta beerayabal waxaan wareejinaynaa annagoo ah odayaasha beesha gaaljecel geel saddex iyo toban neef ah ha uu talagalnay mujaahidiinta furmaha ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaaciyey inaan ku wareejinna waxaan ku wareejinaynaa ogaaskayna ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed asigane waxaas ku sii wareeji doonaa walaalaha furmaha joogo cadowga ilaahay oo kitaabka ilaahay la dagaalamaa ina lagu jibi ayaan soo aruurinay walaalaha oo cadowga hortaagan garabkiinaan nahay cadowga la xisaabtanma
geela dhabarkayga taagan oon u wadno maxaan ku idhaahdaa mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto maciigiinnaa nahay geelaan aad arkaysiin geel boqol ahaa soo daba joogo degdegna waxaa idinku soo gaaraaya geel boqol eh ribaadka aad ugu talagalnay ayaa soo daba joogo waxay intaa ku dareen inay beri ka yihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo cid walba u soo wehelisa la dagaalanka shareecada islaamka ciddii gaalo waddan heshiis lama ihin muddo laba iyo toban sano ka hor aan beeco galnay beecadaasaan ku galnay show allaahu akbar gaaljecel gabarhtiisa iyo wiilkiisa iyo odagiisa iyo culummadiisa iyo caamadiisa diin ay qaateen waxaan la hadlayaa ninka liiha cali jeyte afkiisa maalin walba wuxuu leeyahay qorraxsinkaan u socdaa qorraxsin haddaad imaaddo cali jeytow hataa wax ku duuga la arki maha bakhtigaada ku uraa afkaada damba haddaad qorraxsin tiraahdo meeshaad ku hoytaan kuuga imaanaynaa iyagoona dareenkooda ku cabbiray sida tan wax maraykan soo maharsadoos midhafu soo yeedhay magangaayna laga heli mahaay iimeel la joogayn amiinku been ku mari mahay allane mowlahey waaya waa mujaahid waa mujaahid magacaayna waa mujaahid mugdi maalimaagarone magacaayna waa mujaahid mugdi maalimaagarone magacaayna waa mujaahid mugdi maalimaagarone magacaayna waa mujaahid ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo munaasabadda qayb ka ahaa ayaa ugu horrayn askarta ku sugan furunta hore ee deegaanka beerayabaal ugu hambaliyeeyey guusha allah uu siiyey iyo sida ay u xasuuqeen ciidamada dowladda federaalka isagoona ballan qaaday in saddex iyo tobanka neef ee uu kala wareegay beesha gaaljecel uu gaarsiinayo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xihan beerayabaal beesha gaaljecelna ugu baaqay inay hubka la soo baxdo islamarkaana ay garab istaagto mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga hiiraan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dariya dhammaan mujaahidiinta kaas ahaan ragga mujaahidiinta ahaa ee qadiiddaas maaragta ilaahay tabaraka wataala u qadaray furinta tagay cadow alla tabaaraka watacaala baabi'iyey maantaan ugu dambaysay goobahoodii la wareegay dhabarka u saaray waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyaynaynaa waxay noo tahay farxad iyo maaragtay wax weyn kaas ahaan reer hiiraan ee halkan waxaa ka muuqdo waad arkaysaan waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljecel reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazaakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo raggii jeyshka ahaa ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan wuxuu hordhac u yahay geel badan oo soo socda insha allahu tacaala dhammaystirkii insha allahu tacaala inta dhinneedna waa laydinka rabaa sida u dhaqsiyaha badan insha allah haduu ilaah yidhaahdo waa idinka fadhiya soo dhammaystir ayaan leeyahay beelaha dega gobollada ay maamulaan shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa si dardar leh uga socda hardan ay qabaa'ilada uga qayb qaadanayaan halganka jihaad ee ka socda soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika